saraakiisha ugu sarraysa howlgalka amisom ee soomaaliya ayaa isku raacay howlgallo ka dhana al-shabaab oo loogu gogol xaadayo qolshaha kala guurka ee ku wareejinta amniga ciidamada soomaaliya marka amisom halkaasi ka baxdo taliyayaasha oo maalmihii lasoo dhaafay uu shir uga socday magaalada muqdisho ayaa maanta war-saxaafadeed ka soo saaray arrintaasi waxaana inoo soo koobaya war-saxaafadeedkaasi wariyahayaga maxamed cabdi xasan sandheere madaxdii goobta ka hadashay waxaa ka mid ahaa simon malungo oo ah ergeyga gaarkaee madaxa guddiga midowda afrika ee arrimaha soomaaliya waxa uu sheegay in loo baahan yahay in la dhiirigeliyo in ciidanka amisom uu si sakow la shaqeeyo ciidanka qaranka ee soomaaliya
tani waa ruux cusub oo ah in aan dhiirigelinno wada shaqayntaas waa inaan ka dhignaa arrin la maarayn karo inta aan soomaaliya ku sugan nahay waa inaan qorshaynaa oo aan la shaqaynaa soomaalida islamarkaana aan abuurnaa oo aan kor u qaadnaa arrimaha kale ee wada shaqayneed ee dhinaca militariga aan la xiriirin si taasi ay awood noogu siiso in wejiga labaad ee howlgalkeenna aan uga dhigno mid kan ka duwan madaxdii kale iyaguna meesha ka hadlay waxaa ka mid ahaa lieutenant general tegibu yilma wundim hugan oo ah hogaamiyaha ciidanka amisom waxa uu sheegay inay lagama maarmaan tahay in ciidanka soomaalidu ay arrintan qayb ka noqdaan intent and other involvement in the CONOPS. What is the concern of the all the sector commander? At the same time, all partners here.
dhibaatada dalka haysataa waxaa sidoo kale maarayn kara soomaalida waa in aan ka shaqaynaa in soomaalidu ay qayb ka noqdaan howlgalkan dhinaciisa major general charles tai gutai oo ah ku-xigeenka hoggaanka ciidanka amisom ee dhinaca howlgelinta iyo qorshaynta ayaa isaguna ka hadlay muhiimadda ay leedahay in madaxda ciidamadu ay wada shaqeeyaan si si buuxda loogu dhaqangeliyo aragtida cusub ee howlgelinta ciidanka
waxaan jeclahay inaan u sheego abbaanduulayaasha qaybaha in guusha howlgalka ay ku xidhan tahay wada shaqayntiinna waxa ay ku xidhan tahay taageerada aad siinaysaan madaxda ciidamada waxa ay ku xidhan tahay sidaad isu taageertaan guddiga cusub ee isku xidhka howlgallada milatari ee ciidanka amisom oo sanadkii hore la ansixiyey ayaa caddeeyey in dhaqdhaqaaqyada milatari lagu daro howlgallo xadidan oo lagu qaado ururka al-shabaab si looga saaro meelaha ay ku dhuumanayaan arrintaasi oo marxalada loo qaybinayo
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere oo warbixintaasina inoo soo koobayey